إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duurnimo idaacadda islaamiga al furqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kudhowaad shan askari ayaa dowladda federaalka waxaa looga dilay dagaal maanta ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galguduud ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugan deegaan ku yaalla duleedka magaalada ceeldheer ee gobolka galguduud mooryaanta macawisleyda ee gobolka hiiraan ee ay dagaalka gelisay dowladda federaalk ayaa waxay ka cabanayaan dhaqaala darri baahsan iyo daruufo nololeed oo soo wajahay in ku dhow siddeed iyo toban askari oo ugaandheesa ayaa dhimashay iyo dhaawac waxay ku noqdeen dagaal shalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen degmada dhirkeynley ee magaalada muqdisho khasaare nafeed ayaa waxa uu ka dhashay qarax shalay ciidamada bangaraf amaba danab ee maraykanka u daacadda ah lagula eegtay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waaliga walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa waxauu ka hadlay dagaal shalay ka dhacay nawaaxiga jannaale kaas oo khasaare badan lagu gaarsiiyey askarta uganda askari u dhalay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah oo dhac u geysanaya goob ganacsi ayay soo qabteen amaba soo muujiyeen kaamirooyinka qarsoon iyadoona askarta dowladda federaalka ah ay sii kordhiyeen baadda ay bulshada ka qaadanayaan beesha ajuuraan ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka cadaadgeri ee gobolka baay waxa ay ku soo xirtay mahad sannado ubad beesha ka soo jeedaa ay wax ku baranayeen inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shan iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo afar ee hijiriga geesta kalena waa lix iyo tobanka bisha afaraad labada kun saddex iyo labaatanka ee milaadiga ku dhowaad shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu dilay dagaal maanta ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galguduud iyadoo hubna laga furtay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka weerar waxay ku qaadeen ciidamo ku sugan afaafka hore ee deegaanka budbud oo hoostaga degmada galcad afar askari oo ka tirsana dowladda federaalka ayaa halkaa lagu dilay kuwaas oo ciidamadu meydadkooda ay ka carareen laba qori oo kale ah r b g iyo bekam ayaa waxay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee weerarka soo qaaday shalay ayay ahayd markii kamiin ka dhacay deegaanka gallibaax oo asna hoostaga degmada galcad ee gobol galgudud lagu dilay siddeed askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah gaar ahaana ciidamada la yidhaahdo gorgor iyadoo toban kalena la dhaawacay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay sheegatay weerarkaas siddeed iyo toban askari ay dhimashada iyo dhaawaca ku noqdeen askarta maanta la dilay ayaa waxa ay ku biirayaan diiwaanka askarta dowladda federaalka looga dilay duulaanka ay ku qaadeen deegaano ka tirsan koonfurta galgaduud ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugan deegaan ku yaalla duleedka magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud weerar aad u qorshaysan ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka gaar ahaana kuwa gorgor lagu yaro ee maraykanku uu tababaray oo ku sugnaa deegaanka caliyabaal kaasoo ka tirsan degmada ceeldheer dagaal ayaa muddo halkaas ka socday waxaana la isweydaarsanayay hubka noocyadiisa kala duwan khasaare xoogan ayaa waxaa la leeyahay waxa uu soo gaaray ciidamada weerarka lagu qaaday ee dowladda federaalk ah walow aanan faahfaahin dhammaystiran helin ciidankan ayaa dhowaan waxay ka soo baxeen magaalada galcad waxaanay soo degeen deegaanka caliyabaal durbana maanta waxay la kulmeen weerar kaga yimid xarakada shabaabul mujaahidiin maryaanta macuusleyda ah ee ay dagaalka gelisay dowladda federaalk ah ayaa waxay ka cabanayaan dhaqaala darri baahsan iyo daruufo nololeed oo soo wajahay mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya mooryaanta macaawisleyda ee ku sugan deegaanka afcad ee gobolka hiiraan ayaa sheegay inay baaq tiiraanyo leh u dirayaan dowladda federaalka iyo madaxdeeda kadib markii ay tilmaameen in lagu dayacay deegaankaas cid ka war haysaahina aysan jirin waxay intaas ku dareen in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay laysay kuwo badan oo iyaga ka mid ah markii ay arrintaasu dhacdayna aysan dowladda federaalku la soo gaarin wax gurmad ah ha ahaadaan caafimaad iyo wax la cuno keliyana ay siiyeen qoryo iyo rasaas oo aan iyagu cunto u noqon karin gudoomiyaha afcad baryare faarax xuseen intaan inu waa dad oo macawisleyda aad iyo aad ula magac baxay waxaan tiiraayin rabtaan ka diraa madaxweynaha iyo gudoomiyaha soomaaliya amba hiiraan meesha waxaa la yidhaha afcad dad badanaa ku agootooma oo waa odayaashii ku waay oo aabbayaashood ku waay wax na soo gaaray oo gurmada oon dagaal ahayn qoray waa la soo gaaray gurmadu meel walba ka yimid laakiin wax tiiraan kala ah oo la soo gaaray oo gurmad kala ah oo amba agoon ka socdo amba dugsi ka socdo amba maaragtay takhaatiir ka socdo intaba ma hayno ayagoo sii hadlaya ayay si cad u sheegeen in dowladda federaalku ay halaag dhexda ka dhigtay kadib markii iyaga oo beerahooda tacbanaya dagaal gelisay taasina ay keentay inay webiga ka agdhowaan waayaan oo ay soo liifayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab beerahoodiina ay cagta dhigi waayeen dadkan waa dadkii beeraaleyda ahay oo beeraha tabca jiri qoray qaateen hal nima koodaha oo beer kama tabca karin sababtoo ah degga kale ninkaa rorgo liifku ilaahay bare meesha ku horaadan beer kama tabca kartid intaasoo bilooda wadar lagama soo fiiqan webiga daantiisa madaxweynaha iyo waxaan aad ugu soo dhoweynaya hoon tiiraan ugu dira iyo guddoomiyaha inay si aad iyo aada hawshaas wax uga qabtaan ee ummaddaas agoonta ah oo barakac u galay oo webigii ka fogaatay oon saddexle la soo gasho karin oon labaatanle la soo gasho karin inay wax u qabtaan arrintan ay ka dhawaajiyeen kooxdan macaawisleyda ah ee jooga afcad ma ahan waxay iska soo hindiseen oo ay ka leeyihiin dana kale ee waa xaaladda dhabta ah ee haysata macaawisleyda gobolka hiiraan waxaana arrintaas afkiisa ka caddaynayaa taliyaha ciidanka dowladda federaalka odawaay yuusuf raage kaasoo macaawisley uu kula hadlayay halka loo yaqaan hareeri madoobe u sheegay inaysan wax cunno ah u haynin lagana doonayo inay marboqolo u doontaan waxay dhuunta marin lahaayeen deyntana la iska gudayo waa sida uu hadalkiisa u dhigaye ka ciidan ahaan waxyaabaha kale ee sidii saadka kale iyo waxyaabaha kale meesha aan ka cuni karnaan ka cunayna maamul degmo kula laabanino meel kale naga soo galaane odayaasha dhaqanku noo noqdaane baqaarada noogu naqdaane maalin aan xisaabtami karno wixii daynana iska bixi karno lana sheekaysan karo in loosu yimaado laga sheekaysan karo xaaladdii la soo maray ayaan isugu imaan doonaa dib isugu imaan doonaa daruufaha adag ee soo wajahay mooryaanta macawisleyda waa arrin ay iyagu doorteen oo ay u bareereen kadib markii ay dagaal la galeen maamulkii islaamiga ahaa ee ku dhaqayay shareecada islaamka waana tan midda ay maanta hayaan natiijada uga soo baxaysa qof weliba oo isku daya la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka in ka dhow siddeed iyo toban askari oo ugaandha isa ah ayaa dhimashaya dhaawac waxay ku noqdeen dagaal shalay shabeellaha hoose ka dhacay ugu yaraantii sagaal askari oo ugaandhaysa ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku nafweeyeen dagaal shalay ka dhacay duleedka janaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ka gadaal markii halkaasi ay isku fara saareen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin iyo ciidamada ugandha oo sahay ka keenay magaalada muqdisho islamarkaasina uu waday kuwo kale oo ku godoonsan janaale askari kale oo ugaandhaysa oo argagaxay ayaa la sheegay inuu cararay kaas oo nolol iyo geeri ilaayo iminka lagula yahay ciidamada ugandha ayaa waxa ay baadigoobayaan saaxiibkood iyadoo meedadka kuwa kalena goobta ka qaatay ciidamada ugandha ayaa dagaal ka dhacay duleedka janaale waxaa looga dhaawacay siddeed askari afar gaari oo nooca tawyada ah ayaa la xaqiijiyey in ciidamada ugandha laga gubay dagaalka ayaa ahaa mid saacado socday islamarkaana diri aan kuubka la iswadaarsanayay ayaa laga maqlayey deegaano gobolka shabeellaha hoose ka tirsan sidoo kale ciidamada dowladda federaalk oo usoo gurmaday ugandheeska ayaa iyagana waxaa qabsaday dagaal culus weliga walaayad islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa intii aan faahfaahintan la helin waxa uu warramay idaacadda islaamiga alfurqaan waxaanuu sheegay in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye dagaalada shalay ka dhacay duleedka janaale khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey walaalow sida hadda aan xogta aan ku helayno khasaa'irka inta hadda na soo gaartay way ka badan karaan laakiin si hordhaca ilaa iyo toban gaari wax ku dhow inay wax ka gaareen waxyaalaha laga xusi karo waxaa ka mid ah afar taaw in laga gubay ee ka mid ah gawaari kalena in khasaa'ir laga gaarsiiyey waxaa kaloo intaa barbar socoto in dhimasho badan ee meesha ka jirto oo soo gaaray labada meelba kuwa carrituurku ah iyo kuwa sawliyiinta labadaba intaba inay khasaa'ir uu soo gaaray kuwaasoo meelo badan kasoo kala gurmaday oo ciidankaas sahayada horkacay usoo gurmaday iyagana khasaa'ir ay gaaray ilaahay subxana wataala ayaa ku mahadsan qaar badan oo ka mid a ciidamada ugandha ayaa go-doon waxay ku yihiin gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo ay adag tahay in safar dhulka ah wax lagu gaarsiiyo maadaama ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay go-doomiyeen kolley ciidan meel degan saa ka warqabto haddee wuxuu u baahan yahay saad la gaarsiiyo wuxuu u baahan yahay gurmad la gaarsiiyo wuxuu u baahan yahay agab kale oo la gaarsiiyo cadowga ilaahi subxana watacaala ee gobolka meelo badan ka degan meelo badanoo ka mid ah way u suurageli weysay inay sahay gaarsiiyaan oo horey uga quusteen waxaa ka mid ah hadda baraw oo kaleeto sahyadooda qoryoolio kaleeto ka mid ah meelo badan danowa ka mid ah buulaa ka mid ah meelaha hadda diyaarada u adeegsadaan oo saayada ay ku gaarsiiyaan oo dhulka kuma socdaalaan dhulka kuma socdaali karaan horey uga quusteen meelaha waxyaalaha hadda ay ku gaarsiiyeen waxaa ka mid ah inuu inay bad usoo mariyaan ama diyaarad ugu geeyaan meelaha keliya ay kaga harsanaayeen in dhulka soo mariyaan ayay ahayd markii ay gaarsiinayaan si fudud kuma gaaraan oo saayadooda kuma gaarto Eh, waxaa suuragal ah guluf ciidan in laga horumariyo markii sahyada waxa weyaan in la gaarsiiye la rabo waa meel dagaal iyo dhiigbax iyo kamiin iyo qarax ay sahyada ay ku gaarto intaas ayaa hadda waxa weyaan ku harsan intaasna waxaan rajaynaynaa ilaahi subhana watacaala awooddiisa eh, annagoo kaashanayno insha allahu tacaala intaasna inay ka quustaano insha allah taala iyagoo dulleysan ee meesha iskaga baxaan aan rajaynaynaa insha allahu tacaala sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan weliga shabeellaha hoose waxa uu dadka muslimiinta ugu baaqay in ay xaqa ku mintidaan islamarkaasina aysan ka tanasulin dadka dhammaan waxaan leeyahay horta ilaahi subxana wataala aan ku mahadinna ilaahi subxana watacaala cadowgiisa waa jebiyey maanta xaqiiqatan wayna noo muuqataa waxaana markhaati nooga ah dhacdooyinkii iyo mugtay dagaaladii walaalaha ay la gelayeen inaan tusaale noogu filan ilaahi subxana watacaala cadowgiisa waa jebiyey maanta xaqiiqatan waxa duulaanka ay ku yihiin ay ku socdaan waa shareecada ilaahi subxana watacaala uu raalli noogu noqday oo koonka ugu talagalay in lagu maamulo inay dumiyaan waxay u socdaan intaas waay annagana taasaan diidannahay insha allahu tacaala waana ka guulaysan doonaa dadka marka waxaa la rabaa in ilahi subana watacaala u mahadnaqaan nimcadaas iyo mogtay dhexalgalkaas iyo guushaas ilahi subana wataala una gaarsiiy ilahi inay ugu mahadiyaan waa la rabaa dadka waxaa kaloo la rabaa inay sugnaansho ay sugnaadaan oo diintooda waxa weyan aysan ka tanaasulin ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahi subxana watacaala koonkana asagaa khalqay kitaabuuna soo raaciyey wuxuuna ugu talagalay in lagu dhaqmo annaga kama qaadanayno bili aadan waxay qorqoreen kama qaadanayno kitaabkaasaan raalli ku nahay dadkana waxa weyaan ha ku qancaan wax kasta oo la sameeyo iyo ciidan kasta oo la xashdiyo iyo guluf kasta oo la abaabulo marna waxa weyaan ilahi subana watacaala kitaabkiisa waxa weyaan koonkan waa lagu maamuli doonaa insha allahu tacaala marka dadkana insha allahu tacaala ha sabraan ha dulqaataan ciidamada shisheeye ee gobolka shabeellaha hoose ku sugan ayaa marar kala duwan waxay la kulmeen weeraro khasaarooyin kala duwan geestay dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay ku faraxsan yihiin weerarada lagu leynaya ciidamada shisheeye maadaama iyaguba waa ciidamada shisheeye marar kala duwan ay shacab xasuuqeen islamarkaasina beerahooda ay xoog ku degan yihiin askar ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay magaalada muqdisho warka iyo war kaleba waxaa inoo hayay haashim cabdinaasir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda salaam ah ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan dharkeenley lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray axmeddey waxaana uu si gaara kaga tirsanaa ciidamada militariga dowladda federaalka shalay ayay ahayd markii sidaas oo kale howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ay ku dileen nuur maxamed axmed kaas oo ka tirsanaa ciidamada booliiska dowladda federaalka si gaarana uu howlgeli jiray saldhigga kaxda ee magaalada muqdisho dhanka jubbooyinkana tafaasiil dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha gaaray ciidamada bangaraafta kuwaas oo shalay qarax lagula eegtay duleedka magaalada kismaayo ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada bangarafta ayaa ku dhaawacmay qaraxa ku qabsaday duleedka magaalada kismaayo isla shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tiro madaafiica ku garaaceen xere ciidamada maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo askari uu dhalay sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo dhac u geysanaya goob ganacsi ayay soo qabteen amaba soo muujiyeen kaamirooyinka qarsoon iyadoo askarta dowladda federaalka ah ay sii kordhisay baadda dhanka dadweynaha ay u geysanayso mahad cubayd ayaa warkan mar kale inoo haya askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhac ka geystay xarun ganacsi oo ku taala duleedka muqdisho ayadoo ay soo qabteen xilliga ay wax dhacayeen kaamirooyinka qarsoon ee c c t v-ga oo goobtan ganacsi ku xirnaa waxaa la arkayaa iyagoo qoryo ku qabanaya shaqaalaha ka howlgala goobtan ganacsi intaas kadibna waxay si cabsi la-aan ah u guranayaan qaar ka mid ah agabkii yiilay goobta oo ay ka mid ahaayeen taleefanada casriga ah milkiilaha carwada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay aqoonsadeen mid ka mid ah askarta iyo halka uu ka tirsan yahay wuxuuna sheegay inuu dhalay nin kabtan ah oo ka shaqeeya wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka wuxuu kaloo intaas ku daray in agabka ay ka dhaceen uu qiimo ahaan gaarayo ilaa toddoba boqol oo dollar oo kubaysan oo dariiska booliska wata military iyo boolis ay wateen hub waxay wateen qoryahan faalka oo gorgorta iyagoo waxaa lay sheegay inuu xog dambe oo helno waa sii baarnay mid wuxuu ahay xooga dalka uu ahay military yar kalena waxaa lay sheegay inuu gorgor ahay marka yar xogtiis waa helnay laakiin mid kalena weli isna maana helin waqti duhur ay ahayd oo shan saac afartan aan yar kala joogna meesha nimanku niman xadhiitaan usoo baxay ahaayeenoo sidoo kale si dukaan oo weydu ku yaalay soo dhaceen oo asxaaba isnaqaanayo sidoo kale intaysan annagana soo marin waad dareemi karta oo nin qor wata adigu kuma didigi karti adiga lacag todoba boqol lacaga xisaabina meelahaas aniga telefoonada waaweyn isticmaaliyin wanaa qaateen telefoon kale way qaateen saacada way qaateen adiga lacag todoba boqol meelahaas ciidanka dowladda federaalka ayaa sii kordhiyey dhacayo baadda ay u geysanayaan dadka rayidka ah beesha ajuuraan ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka cadaadgeri ee gobolka baay waxa ay ku soo xiratay macad sannado ubad ka soo jeeda ay wax ku baranayeen maxamed ciise ayaa warkan inoo haya munaasabad heer sare ah islamarkaana lagu soo xirayey macad u furnaa beesha ajuuraan ayaa ka dhacday deegaanka cadaadgeri ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay ardayda beesha ajuuraan ee ka qalinfulay macadkan ayaa dhiganayey muddo saddex sano ah kaas oo ay si fiican ugu faa'iidaysteen waxbarashadooda waxaa kasoo qayb galay munaasabadan mas-uuliyiin culimmada soomaaliyeed nabadoono waalidiin iyo arday sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ugu horreyn halkaa kelimad ka jeediyey macadkan ibni taymiya furitaanka degaankan laga furay cadaadgari waxay ahayd allah towfiiq uuna waafajiyey waxaan noolaa asheekh ashahiid almujaahid raximah allahu tacaala sheekh cabduqaadir cusmaan yarow waxaanu go'aansannay in macadka laga furo ibni taymiya shaykhulislaam ibni taymiya magaalada cadaadgari iyadoo xilligu adag yahay cabsi badanna ay jirto cadow badanna uu jiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray cabduqaadir oo shahiiday oo allah subxaanahu wa tacaala gacan cadow uu ku bixiyey macadkiina uu guulaystay maantana la gebagabaynayo allah baa mahaddaa iskale subxaanahu wa tacaala intaa kadib waxaa halkaa ka hadlay ugaaska beesha ajuuraan iyo ugaaska beesha laysaan intaas kadib insha allahu tacaala anigu waxaan kelmadeyda kusoo koobaa soo dhoweyn leh waaye martidii sharafta leh meel kasta noogu imaatay gobol noogu timid degmo noogu timid deriska noogu timid waxaan idin leenahay soo dhowaada gacmo fulan ku soo dhowaada qalbi fulan ku soo dhowaada weji fulan ku soo dhowaada jazaakum allaahu khayra aljazaa ayaan idin leenahay walaalayaal maygeeka macnaha mawduucugan ama dardaartanka saabsantaa dardaar dardaaran qoolal dardaarmow manaha caaradaydii oo intaasina hasabaraas lahabaraay diinta islaamka xaqiiqa alafka ama ilaahay subxaanahu wa tacaala san waafaji may buu ahay in isan dareensatan juhdiga lasiinka bii dadaalka lasiinka bii in isan may waha dareensatan gebagabadii ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed أيها المستمعون الكرام من مسؤول الولاية والمعلمين والآباء والأمهات والحاضرين جميعا في هذه المناسبة مناسبة اختتام حفل معهد ابن تيمية لقبيلة أجوران في ولاية بايا الإسلامية في محافظة الدنصار في قرية عداد جري أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقبل كل شيء أشكر الله سبحانه وتعالى أولا حيث وفقنا هذا الخير العظيم qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa carruurtooda waxay ku tartamaan waxbarashada iyadoona jira qabaa'ilo badan oo carruurtooda ka qalin fulay macaahida qabaa'ilka ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah warka o dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inageenta